الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu bilaabaynaa maanta oo ah shan iyo labaatankii rabiic athaani kun afar boqol iyo labiyo soddonka hijiriyada islaamka kuna beegan soddonka bishii marj ama bishii saddexaad ee ah sanadka labada kun iyo kow iyo tobanka gabay uu leeyahay imaam ibnulqayim raxmat ullahi tacaala caleyh gabaygaas oo imaamku uu kaga hadlayo lana hadlayo qolooyinka masiixiyiinta ah su-aalana uu weydiinayo raxmat ullahi tacaala caleyh noocay ahaadaanba noocyada kala duwan ee masiixiyiinta su-aal u taagan weeyaan su-aashan lana doonayo ahlulislaam ay weydiinayaan masiixiyiintu inay ka jawaabaan la doonayo gabaygaas oo uu sheekhu raxmat ullaahi tacaala calayhi kaga hadlayo su-aashaasi wuxuu dhex yaallaa ama kaga dhex hadlay qeybta u dambaysa ee kitaabkiisa raxmat ullaahi tacaala calayhi ghaafat lahfaan fii masaa'id shayطaan oo ah kitaab runtii aad iyo aad qayim u ah raxmat ullaahi tacaala calayhi kitaabkaas uu alifey wuxuu ka mid yahay kutubtiisa kuwa ugu wanaagsan iyadoo dhammaan kutubtiisa ay yihiin kuwa wanaagsan ayuu wuxuu ka mid yahay kutubta ugu wanaagsan wuxuuna kaga hadlayaa raxmat ullahi tacala caleyh sida cinwaankiisaba ka muuqdo waa ikaathatu lahfaan kii dhibaataysnaa oo loo gargaaro loogana gargaaro xarigyadii iyo dabinadii shaydaanka in allaaliya inta dariiqa ee shaydaanku qofka u soo mari karayo iyo axkaamta shareecada islaamka iyo siduu qofka oo isaga ilaalin lahaa ayuu ka hadlayaa raxmat ullahi tacaala caleyh qeybta ugu dambaysana wuxuu ka hadlayay raxmat ullahi tacaala caleyh yahuudda iyo masiixiyiinta waxa ay aaminsan yihiin iyo sida xaqiiqa aynan u ahayn halkaasuu marka gabaygan isaga uga hadlayaa isagoo oo ku bilaabanaya cubaada almasiixi lana su'aalu nuriidu jawaabahu miman wacaahu halkaasuu ka bilaabaya raxmat ullahi tacaala caleyh marka maadaama bilowgii uu yahay waxaynu ka hadlayno waxa weeyaan tarjamada imaamka raxmat ullahi tacaala caleyh uma bacda dalik haddaynu fursad u helno bacda tarjamati sheekh raxmat ullahi tacaala caleyh ayaynu gabayga soo qaadan doonnaa sheekha raxmat ullahi tacaala caleyh waxaa la yidhaahdaa sida a'imadii casrigiisa nooleedba ay ku tilmaameen raggii la saaxiibka ahaa xayaatadiisa dhammaan sida imaam ibnu kathiir raxmat ullahi tacaala caleyh uu tilmaamayo fi lbidaaya walnihaaya markuu keenayo wafayaadka dadkii dhintay mujalladka afar iyo tobnaad ayuu ku keenaa safxada laba boqol iyo labiiyo konton meelaha muwafayaadkii dadkii dhintay toddoba boqol iyo kow iyo konton hijriyada islaamka markay ahayd halkaasuu tarjamadiisa ku keenaya raxmat ullahi tacaala caleyh isaga oo ku tilmaamaya inuu ay saaxiibo ahaayeen uuna ahaa dadka kuwa ugu jecel yahay isna uu ugu jeclaa raxmat ullahi tacaala caleyh xayaatadiisana in badan oo ka mid ah inay saaxiibo ahaayeen ama xayaatadiisa dhammaan ay saaxiibo ahaayeen reer dimashik bay isla ahaayeen halkaasay wada joogayeen raxmat ullahi tacaala calayhim ajmaciin ilaa aakhirkiina halkaa uu ku dhintay imaam ibnulqayim raxmat ullahi tacaala caleyh magaciisa haddaba waxaa la yidhaahdaa alimaam shamsuddiin abi cabdillaahi moxamed ibni abi bakr ibna ayuub ibna sacad wuxuuse macruuf ku ahaa bibni qayim maxaa yeele aabihii waa sheekh weeyaan imaam ibnu kathiir raxmat ullahi tacaala caleyhi baa tilmaamay iyo keyrkiisaba sheekh weeyaan imaam adahabi sidaasi la eg buu tilmaamaya aabihii inuu ahaa sheekh raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuuna ka mid ahaa dadkii odayaasha ahaa ee madrasadii la oran jiray jawsiya mas-uulka ka ahaa ilaa akhiiran wiilkiisii uu ka noqday imaam madrasada ayada oo dadku uu ka tujin jiray raxmat ullahi tacaala calayh marka sidaasaa loo yidhaahdaa bibni qayim aljawzi ibn qayim aljawzi raxmat ullahi tacaala calayh madrasada ayada ah ninkii odayga ahaa ee mas-uulka ka ahaa baa dhalay walaalihii oo dhanna magacaasaa loogu nisbeeyaa oo loogu yaqaanaa laakiin wuxuu ku dhashay meel la yidhahda zarca oo dhowr iyo konton kilomitr u jirta ama dhowr iyo konton mayl u jirta magaalada dimishik laakiin waa addimishiqiyi nisbe ahaan maxaa yeelay raxmat ullahi tacaala calayh magaalada dimishik iyo meeshuu ku hana qaaday kuna aasan yahay raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu dhashay bishii safar toddobadeedii sanadku markuu ahaa lix boqol iyo kow iyo sagaashan hijiriyada islaamka meeshaas aynu tilmaannay ee zarca ayuuna ku dhashay ee shan iyo konton kilo mayl u jirta magaalada dimashik waa sida imaamu nawowi raxmat ullahi tacala caleyh nawa taqriiban afartameeye ilaa kontomeeye kilomitr bay u jirtaa magaalada dimashik oo ay ka baxsan tahay laakiin meeshuu wax ku bartay waxay ahayd masjid alumawi oo ah magaalada dimashik meesha uu ku yaallo halkaasay marka a'immadu ka soo takharujeen raxmat ullahi tacaala calayhim ajmaciin imaamu nawowi baa ka horreeyey imaamu nulqayim raxmat ullahi tacala caleyh sidaad wada garanaysaan marka imaamu nulqayim raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu ku barbaaray beyta cilmin wa fadl guri aabihii uu sheekh yahay walaalihii ay dalabatulcilmi yihiin oo rag odayaal ahoo sidaasoo wada culamo ah sidaa darteeda marka ay tilmaamayeen a'immadii casrigiisa nooleed asxaabta la ahaa sida imaamu safadi raxmat ullahi tacala caleyh fi kitaabi acyaan alcasri wa acwaan annasr juska labaad safxada laba boqol afar iyo toddobaatan ayuu wuxuu odhanayay ashaykhu alimaamu alfaadilu almufanin almutafanin shams اddiin alxambaliy almacruufa bibni اlqayim sidaasuu ku tilmaamay raxmat ullahi tacala caleyh markaasuu wuxuu tilmaamay shuyuukhdiisii iyo wixii la mid ah iyo cilmiga meeshuu ka soo bartay iyo maxaa yeeley aabihii baa ugu horreeyey cilmu lfaraa'idku ka bartay wagayri dalik ilaa culimmadiisa ay ugu dambeeyeen sheekh alislaam ibna teymiya raxmat ullahi tacaala caleyh markaasuu wuxuu odhanayey marka uu tilmaamay wa kaana daa dihnin sayaalin wa fikrin ila xalli alghawaamidi mayaal wuxuu ahaa nin aad iyo aad dhuggiisa iyo caqligiisu u dheer yahay isla markaana masaa'isha iyo waxyaabaha hooseeya ee dadka ay xallin kari waayaan caqligiisu uu xalliyuu ahaa raxmat ullahi tacaala caleyh markaasuu sii tilmaamo wuxuu yidhi wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu howl badan xagga dalabulcilmiga ah aad iyo aad ugu hawshoon buu ahaa culumta kala duduwan iyo culumta weliba xagga teeda nafiiska ah ee wanaagsan ee haaliga ayuu aad iyo aad u raadin jiray markaasuu wuxuu bilaabay raxmat ullahi tacaala calayhi munaadaraat waxyaabaha culimmada islaamka ay ku magacaabaan hadday noqon lahayd almadaahib fi lislaam iyo hadday noqon lahayd aladyan hayra alislaam intaba munaadara la galay raxmat ullahi tacala caleyh leanna wuxuu ahaa imaam min ala'ima raxmat ullahi tacala caleyh isla markaana aad iyo aad u yaqaana diinta islaamka iyo adyaanta kale intaba waxyaabahan la yidhaahdo madaahibta iyo firaqdana sida uu tilmaamaya imaamu safadi raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu odhanayay sidaasoo kale wuxuu ahaa qad tabaxara fi lcarabiyati cilmiga carabiyada la yidhaahdana buxuurteedii buu galay raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuuna ahaa nin cilmiga xadiidka ah iyo qawaaciddiisa iyo rijaashiisa intaba aad iyo aad u yaqaana hadday noqon lahayd cilmu lusuul waxaa loo yaqaana ama usuul اddiin iyo usuul اlfiqhi waxa la yidhaahdana aad iyo aad u yaqaanuu ahaa aad iyo aad ayuu u yaqaanay raxmat ullahi tacaala caleyh markaasuu wuxuu yidhi ama atafsiir fakana yastaxdiru min bixaarih aلzikhaar wuxuu ahaa badihiisa waaweyn nid nin soo xaadirsanaya oo hadduu tafsiir galo iyo markuu ka hadlaya masaa-isha tafsiirka ah ama cilmu tafsiir uu ka hadlayo waxaabad moodaa cilmiga mooye wax kale inuunan garanayninba markaasuu sii tilmaamo wuxuu yidhi raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu ahaa hadduu ka hadlayo khilaafka iyo madaahib asalafi waalkhalaf hadduu ka hadlayo fadaaka cushuhu wuxuu ahaaba buulkiisa iyo meeshuu galo haddii arrintaa uu u horkacana waxaabad moodaaba sidii nin libaax ah yacni sidii libaaxi oo kale yaabaad moodaysaa buu yidhi ama khilaafu salafi iyo wixii la mid ah iyaguna halka uu gale ee uu ka baxa weeyaan dakhala wakharaj madkhalkiisii weeyaan ilaa uu yidhi raxmat ullahi tacaala calayh markii uu ka hadlayay tarjamadiisa wuxuu yidhi wa kaana yasluku طariiqa alcallaama alimaamu taqiy اddiin ibna taymiyata raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu ahaa mid raaca waddadii alimaam taqiy اdiin ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayh markaasuu wuxuu odhanaya fii jamiici axwaalih dhammaan xaaladihiisa kala duwan oo dhan wuxuu ahaa nin raaca raadka shaykh اliسlam ibn taymiya raxmat اllahi tacalى alayh taasi waa run weeyaan wuxuu odhanayay wamaqaalaatihi alatii infarada biha ma aha ku dayasho keliye xitaa wuxuu la infiraaday oo la gooni noqday min almasaa'ili wاlfataawa wa alaqwaal اlcilmiya nin raaca ayuu ahaa raxmat اllahi tacalى calayh sidaa weeyaan masaa-ishii aqwaashiisana wuxuu u raadin jiray adila adilo ayuu u raadinayay taasina waa wax laga garanayo ibn qayim raxmat اllahi tacalى calayh raxmat اllahi tacalى calayh markaasuu wuxuu yihi waqad ijtamactu hayra maratin waqad ijtamactu bihi hayra mara in badan baan la kulmay mar wax ka badan markaasaa wuxuu odhanayay imaamu safadi raxmat اllahi tacala calayh waahadtu min fawaidihi wa alwuquufi cinda waakhadtu min fawaa'idihi wakhusuusan fi اlcarabiya fawaa'idiisii iyo cilmigiisii iyo bixaartiisii intaan aad iyo aad u dhex galay khaasatan carabiyadii iyo usuulkii ayaan in badan ka faa'idaystay buu odhanayay wax badan baan kasoo faa'idaystay raxmat اllahi tacala calayh sidaasoo kale imaamu dahabi raxmat اllahi tacala alayh wuxuu kaga hadlayay kitaabkiisa alcibar fi khabari man abr alcibar fi khabari man habr juska afaraad safxada boqol iyo shan iyo konton wuxuu odhanayey waafayaadka dadkii dhintay toddoba boqol iyo kow iyo konton hijriyada islaamka halkaasuu kaga hadlayey oo wuxuu odhanayey sanadka isagaa waxaa dhintay ashaykhu اlimaamu alcalaama dhulfunuun shamsudiin abi cabdillaah muxamed بن أbي bكر بن أyوب الزرعي الdمشقي الحنبلي المعروف ببن قيم الجوزي سنadka isagaa waxaa dhintay imaamkii calaamka ahaa funuunta badanna yaqaanay ee la oran jiray أbu cabdاللahi محamed بن أbي bكر بن أyوب الزرعي الdمشقي الحنبلي ee macruufka ku ahaa ببن قيم halkaas ayuu marka wuxuu tilmaamay inuu ka mid ahaa ardaydii sheikh الاسلام بن تيمية رaحmaة الlahi taعالى عليه isagoo oranaya تفقهa بشhيkh الاسلام بن تيمية رaحmaة اللahi taعالى عليه و kاna min عuyuuن أصxاabihi wuxuuna ka mid ahaa ragga odayaasha ah ee أصxaabtiisa ah ragga ugu hor horeeya ardaydiisa yuu ka mid ahaa رaحmaة اللahi taعالى عليه وdarسa وأftى وnاadara وsنفa وأfاat intaba waa la yimid buu oranayay وjada وxadaثa عan شhaykihi التacبيr imam shekh الاسلام بن تيمية رaحmaة اللahi taعالى عليه waxyaabuhu ka bartayna waxaa ka mid aha tacbiirka agga ru'yadii iyo wixii la mid ah iyo wagayri dalik markaasu wuxuu tilmaamay musanafaadkiisii iyo kutubtiisii tirada badnayd oo wuxuu odhanayay isagoo nool ayay musanafaadkiisii waxay noqdeen kuwa caalamka oo dhan gaaray sidaa darteedu wuxuu tilmaamay inuu dhintay bishii rajab ahayd laakiin imisay sii ahayd bisha rajab sheikh alimaam ibna kaiir ayaa inoo tilmaami doona raxmat اllahi tacala caleyh imaamu safadi raxmat اllahi tacala caleyh sidoo kale wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa alwaafi bilwafayaat juska koowaad safxada ah laba boqol iyo koob iyo lixdan isaga oo tilmaamay inta aynu soo tilmaannay kadibna wuxuu yidhi waاshtagala kahiira wanaadara wاjtahada waakaba calى اطalab aad iyo aad buu ha uga hawshooday in badan hadday noqon lahayd cilmiga waana cilmigiibuuna munaadaraad ku sameeyey waana ku dadaalay wuxuuna dul fadhistay cilmigii iyo gudbintiisii ilaa uu markii dambena wasanafa kutub alifay buu yidhi oo uu noqday wasaara min a'imati اlkibaar a'immadii waaweyneyd ee zamankaa noolayd qarnigii sideedaad weeyaan ayuu ka mid noqday raxmat اllahi tacala caleyh qarnigii toddobaad aakhirkiisana waa dhintay qarnigii sideedaad bartamihiisiina waa qarnigii toddoba sideedaad bartamihiisiina waa dhintay qarnigii toddobaad aakhirkiisii buu dhashay oo lix boqol iyo koob iyo sagaashan bay ahayd wakhtigii u dhashay wuxuuna dhintay qarnigii sideedaad oo ah toddoba boqol iyo kow iyo konton hijiriyada islaamka markay ahayd wuxuu noolaa waa lixdan sano oo gowa sida imaam adahabi ibn kaiir uu tilmaamaya raxmat اllahi tacala calayh markaasuu wuxuu ohanayey wuxuu noqday min a'imati اlkibaar fii cilmi الtafsiri wاlxadiiثi wاlusuuli fiqhan wa kalaaman hadday noqon lahayd cilmu tafsiirka iyo cilmu xadiidka cilmiga usuulka iyo fiqhiga dhammaan wuxuu ku noqday buu yihi dadka ugu sarreeya aimati اlkibaar ah hadday noqon lahayd furuucdii oo fiqhigii ah iyo carabiyadii hadday noqon lahaydna sidaasi la eg markaasu wuxuu odhanayay walam yakhluf ashaykh alcalaama taqiyudiin ibna taymiyata raxmat اllahi tacala calayh milah maba uunan ka tegin cid isaga la mida ibna taymiya raxmat اllahi tacala calayh ibna taymiya ardaydiisa qof ibna qayim la mida muunan ka tegin raxmat اllahi tacala calayh sidaasay ku tilmaamayaan sidaasi la eg ardaydiisaa tilmaamaysa sida imaam ibn rajab alxambali cabdiraxmaan ibn rajab alxambali raxmat اllahi tacala calayh uu ku tilmaamayay kitaabkiisa طabaqaadka alxanaabila aad iyo aad buu tarjamadiisa oga soo hadlay markaasuu wuxuu odhanayay ma aanan arkin isaga oo kale maca kownihi insaan uu yahay khata leeyahay laakiin isaga oo kale lama arag mana aanan la kulmin culimadaydii culimo badan baa sidaa ku tilmaantay raxmat ullahi tacala calayhim ajmaciin imaam ibn xajar alcasqalaani raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu kaga hadlayaa kitaabkiisa addura alkamina fi lacyaani almi'ati athaamina wuxuuna soo qaadanaya tarjamadiisii kala duwaneed khaasatan tii alimaam asafadi raxmat ullahi tacala caleyh uu kaga hadlay halkaasuu soo naqlinayey raxmat ullahi tacala caleyh kitaabkiisa ah addura alkamina jiska koowaad safxada afar boqol iyo sideetan halkaasuu kaga hadlaa sidoo kale waxaa ka hadlay shadarat dahab ninkii iska lahaa ibn alcamaad alxambali raxmat ullahi tacala caleyh juska lixaad safxada ah boqol iyo lixdan iyo sideed halkaasuu isna kaga hadlaa imaamna kahiir raxmat ullahi tacala caleyh oo saaxiib la ahaa kitaabkiisa albidaaya walnihaaya juska afar iyo tobnaad safxada ah laba boqol iyo labiyo konton ayuu kaga hadlayey wuxuu odhanayay habeen maalintii khamiista ahayd bisha rajabna ay saddex iyo toban ahayd islamarkaana sanadkii ahaa toddoba boqol iyo kow iyo kontonkii salaaddii cishaha aadaankeedii wakhtigii la marayay yaa waxa dhintay buu odhanayay saaxibunaa ashaykh alimaam alcallaama shamsuddiini moxamed bni abi bakr bni ayuub azarciy imaam aljawsiyati wa bna qayimiha wakhtigaa isaga ayaa waxaa dhintay abu cabdullah ninkii la odhan jiray alimaam alcallaama saaxibkeennina ahaa saaxiibkaybuu ahaa buu odhanayay oo la odhan jiray moxamed ibni abi bakr ibna ayuub azarciyi imaam aljawsiyati halkaasuu imaamka ahaa madrasada la yihahdo aljawsiya wayna dimishq bayna ku taallaa halkaasay ku taallay ilaa yowmina hadana way ku taallaa iyo dab baa qabsaday waagii thawradii suuriya way gubatay kadibna waxaa loo bedelay meel xadaanaho carruurta ay wax ku bartaan iyo wixii la mida ilaa yowmina hada adigu way dhisan tahay madrasada madrasada islaamiya bay ahayd imaam اlqayim raxmat ullahi tacala al aabihiis baa sheekh ka ahaa uma isagaa imaam ka noqday imaam aljawsiyati aabihiina wuxuu ahaa qayimkeedii oo ninka mas-uulka ka ahaa sidaasaa la yidhaahdaa marka magacana halkaasuu ka soo jeedaa in badan dadku waxay isku khaldaan imaam ibn اljawsi oo ah moxamed abi bakr cabdiraxman ninkii loo ohan jiray bilfadl ibn اljawsi laba boqoloo sano taqriiban buu ka horeeyey saaxiibkeenna maanta aynu ka hadlayno labaduna waxay ahaayeen madhab alxanaabila sidaa darteed ayuu wuxuu ohanaya ibnu kahiir raxmat ullahi tacaala caleyh wabna qayimiha wuxuu yidhi markuu ka soo hadlay shuyuukhdiisii iyo wixii la mida wasamica alxadiida waاshtagala biاlcilmi wabaraca fi culuumi mutacadidati la siyama fi cilmi اtafsiir in badan buu cilmiga raadiyey wuxuuna ku noqday cilmiga isagaa mid ku gudbay khaasatan cilmiga uu macruufka ku ahaa waxaa ka mid ahaa cilmu اtafsiiri wاlxadiidi waاshtagala biاlcilm cilmigii kala duduwanaa buu mashquul ku noqday wuxuuna ku macruuf ku noqday xadiidka iyo tafsiirka iyo asliga ama cilmu lusuul waxa loo yaqaano usuul اlfiqhi iyo usuul اddiin oo ah tawxiidka iyo wixii la mida markaasu wuxuu odhanayey wuxuu markuu sheikh اlislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh yimid magaaladii dimishq ahayd ee uu masar ka yimid sanadku markuu ahaa toddoba boqol iyo labiyo toban ayuu la saaxiibay ilaa uu ka dhintayna muunan ka harin sheekh alislaam ibna taymiyana waynu soo aragnay toddoba boqol iyo siddeed iyo labaatankii buu dhintay macnaha lix iyo toban sano ayuu daba socday ilaa marka uu dhimanaya sheekh alislaam ibna taymiya raxmat ullahi tacala caleyh uu ku xirnaa qalcadii dimashik ibnu qayimna waa la xiray inkastoo laba meel ay xabsi ay ku kala jireen haddana labadaba waa la wada xiray masaladii macruufka ahayd ee fatwadii sheekh alislaam ibna taymiya raxmat ullahi tacala caleyh ee ziyaaradii nabiga caleyh isalaatu wasalaam iyo masaa-ishii la midka ahaa ee loo xiray taasay ahayd waxay ku xirnaayeen in badan oo sheekh alislam ibna taymiya la xirayna isna waa la xiray maxaa yeelay ardaygiisuu ahaa islamarkaana fataawida sheekh alislam ibna taymiya uu qabo iyo aqwaashiisu isna qabay raxmat ullahi tacala caleyh marka wuxuu yidhi sanadkii toddoba boqol iyo labiyo toban hijiriyada islaamka markay ahayd ee sheekh alislam ibna taymiya uu ka yimid magaalada masar waddanka masar qaahira uu ka yimid ee uu noogu yimid dimashik halkaasuu ku laasimay ilaa an maata shaykh raxmat ullahi tacala caleyh ilaa uu ka dhintay sheikh alislam ibna taymiyata raxmat ullahi tacala caleyh faakhada canhu cilman jama cilmi aad u tiro badan buu ka qaatay ibna taymiya raxmat ullahi tacala caleyh maca ma salafa lahu min alinshigaali wixii u hormaray isaga ee cilmi ahaa marka lagu daro fasaara fariidan fii baabihi baabkiisii wuxuu noqday dadka ugu horeeya fariidka u ah funuun kaiir oo tiro badan buuna yeeshay buu odhanayay wuxuuna ahaa habeen iyo maalinba nin cilmi doonu ahaa wuxuuna ku tilmaamay raxmat ullahi tacala caleyh wa kana kaiira alibtihaali wuxuu ahaa nin ilaahay xaggiisa u carara in badan raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu ahaa xusna alqiraa'ati waalkhuluq nin lagu yaqaano xagga qiraa'ada aad iyo aad nin ay u wanaagsan tahay akhlaaqdiisuna ay ahy tahay akhlaaq ayib ah waxyaabaha lagu yaqaanay sidoo kale wuxuu ku tilmaamay waxaa ka mid ahaa kahiira tawadud nin aad iyo aad loo jecel yahay buu ahaa qofna aanan xasadin weligii xasad laguma aqoonin qofna ma dhibin buu yidhi sideedaba isla markaana qof weligii xaqdi iyo xumaan oo lama imanin xumaan iyo laabxumi iyo qalbi xumin laguma aqoonin kaana laa yaxqid axada qofna ma xaqidi jirin oo ma xasdi jirin wuxuuna ahaa waxaanan ahaa buu yidhi raxmat ullahi tacala caley ibnu kahiir markuu ka hadlayay wa kuntu min asxaabi annaasi lah dadka kan uu ugu saaxiib badan yahay baan ahaa sidaasoo kalena wuxuu ahaa wa axaba annaasi ilay dadka kuu ugu jecel yahay baan ahaa anna xaggayga kan loogu jecel yahay buu ahaa laba qof ay maxabo aad iyo aad u weyn ka dhaxayso isaga ibnu taymiya ayay ahaayeen ibnu kahiir xaggiisa marka la dhowro raxmat ullahi tacala caleyh markaasuu wuxuu yidhi raxmat ullahi tacala caleyh walaa acrifu fi hada alcaalami fi zamanina akhara cibaadatan minhu zamankan aanu noolnahay caalamkan aanu ku noolnahay ma garanayo buu yidhi ibnu kahiir raxmat ullahi tacala caleyh qof ka cibaado badan ibnu qayim raxmat ullahi tacala caleyh qof ka cibaado badan ma garanayo wa ficlanna sidaasuu ahaa hadday noqoto xaj hadday noqoto cumra hadday noqoto qira'aة الqur'an hadday noqoto aلصalaaة hadday noqoto taصniif اlkutub hadday noqoto difaac اlislaam iyo hadday noqoto asadaqaadki iyo wixii la mid ah wuxuu ahaa nin aan looga horeynin baabkaa isaga ah sidaa darteed ibnu kahiir raxmat ullahi tacala caleyh in badan isagoo culimadii islaamka ahayd la kulmay wareegeyna tawaafaya bilaad alislaam ayuu wuxuu odhanaya zamankan aanu noolnahay ma garanayo qof kaga cibaado badan qof ka cibaado badan ibnu qayim raxmat ullahi tacala caleyh wala acrifu fi caalamina alyowm fi hada alcaalam fi zamanina akhara cibaadatan minhu markaasuu sii tilmaamay raxmat ullahi tacala aleyh xagga salaadiisa cibaadadii oo wuxuu odhanaya wa kanat lahu طariiqaة fi الصalaaة wuxuu ahaa nin leh dariiqo gaar u ah xagga salaada dariiqo isaga gaar u ah yuu lahaa xagga salaadii oo waa maxay yutiiluhaa jiddan aad iyo aad buu u dheerayn jiray raxmat ullahi tacala caleyh isma garanaynin markuu salaada galo salaaddiisu sida ay tahay aad iyo aad buu salaadda u dheeraynayey aad iyo aad yuu salaadda u dheeraynayey xagga cibaadada mararka qaarkood waxaa dhacaysay isagoo imaam ah inuu salaadda dheereeyo keligiina haba sheeginba isagoo imaama inuu salaada dheereeyo ilaa dadkii culammada ahaa ee zamankiisii noolaa ay qaarkood ku dhibsadeen markaasuu wuxuu yidhi ibnu kahiir raxmat ullahi tacala caleyh wa kaana yamuddu fii rukuuiha rukuuciha wa sujuudiha wuxuu ahaa mid dheereeya rukuucdeeda iyo sujuuddeeda rukuucdeeda iyo sujuuddeedana aad iyo aad buu u dheerin jiray raxmat ullahi tacala caleyh wa yalumuhu kahiiru min asxaabihi fi bacdi axyaan aad iyo aadna waxaa u haraami jiray oo wax oga sheegi jiray in badan dadkii asxaabtiisa ahaa ayuu aad iyo aad wax oga sheegi jiray salaada dheeraynta u dheeraynaya dhibsiga ay dhibsanayaan waa zamankiisii weeyaan waa toddoba boqol weeyaan hijriyada islaamka raxmat ullahi tacaala caleyh isma oga xagga cibaadadii salaadda markuu dadka tujinaya waxayd inuu fududeeyo raxmat ullahi tacala caleyh laakiin waa ishalmaamaya salaaddii buu dheeraynaya aad buuna u cibaado badnaa cibaadada badanna waa wax lagu yaqaana salafka ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin oo baabkaa isaga ah waxaynu hadda gelayna ma ahe aad iyo aad bay u badiyeen raxmat ullahi tacala calayhim ajmaciin u waxa ka hadlaya imaamu laknawi raxmat ullahi tacala caleyh kitaab buu ka alifay risaala qayim ah isagoo u bixiyey iqaamat alxuja cala ana ikhaara altacabudi laysa bibidca raxmat ullahi tacala caleyh waana risaala qayima fii baabiha markaasuu wuxuu ohanaya ibnu kahiir raxmat ullahi tacala caleyh ibnu qayim ninka la yidhaahdo walaa yanzicu can dalik haraamidda iyo la dagaalanka iyo guulguulka iyo wax ka sheega haddana inaba ha yaraatee kama haraynin maxaa yeeley raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu ahaa nin aad iyo aad u cibaado badan markaasuu ibnu kahiir wuxuu yihi raxmat ullahi tacala caleyh walahu min atasaaniifi alkibaari waasakaa'iri shayun kahiir tasaaniiftiisa wax yaryar iyo wax waaweynba aad iyo aad bay u badan yihiin raxmat ullahi tacala caleyh wa kataba bikhatihi alxasan qoraal aad u wanaagsan inan gacan baa wax lagu qori jire kutub badan buu wax ku qoray gacantiisa khadkiisuna aad iyo aad buu u wanaagsanaa raxmat ullahi tacala caleyh khadkiisuna aad iyo aad buu u wanaagsanaa buu yidhi markaasuu wuxuu tilmaamay wax uu kaga duwanaa culammadii zamankiisa noolayd dad badan baana tilmaamay oo waxaa ka mid ahaa ardaydiisa sida ninka la yidhaahdo ibnu rajabin alxambali cabdiraxmaan ibnu rajabin alxambali raxmat ullahi tacala caleyh waxaa tilmaamay ninka safadi la yidhaahdo raxmat ullahi tacala caleyh kitaabkiisa alwaafi acyaan nasr labadaba waa ku tilmaamay u waxaa tilmaamay rag badan ibnu kaiir halkan uu tilmaamaya raggii la noolaa oo dhan baa tilmaamay lacagtiisa iyo xoolihiisa dhammaan wuxuu gelin jiray kutub raxmat ullahi tacala caleyh ibnu kaiir wuxuu yihi waqtanaa min alkutubi maala fiiri hadda wuxuu yeeshay xagga kutubtii ma laa yatahaya'u ligayrihi taxsiila cushuri wax aynan yeelan karaynin hayrkiisa toban meelood oo meel ayuu yeeshay imaam ibn اlqayim raxmat ullahi tacala caleyh ibnulqayim wuxuu lahaa kutubta xaggeeda wax aynan yeelan karaynin dadkii isaga la noolaa toban meeloodoo meel a'imadii toban meeloodoo meel ayuu lahaa buu yihi xagga kutubta waxaynan yeelan karaynin macnaha maktabadiisa haddii loo qaybiyo toban meelood hal meel baa laga yaabaa culimada kale inay leeyihiin wax la mid ah sagaal buu dheeraa sagaal mar buu dheeraa sidaa darteedu wuxuu odhanayay kutubtaasi waxay ahayd kutub asalafi waalkhalaf wa biljumlati kaana qaliila anadiiri fii majmuucih mid ay yar tahay in la helo isagoo kale buu ahaa axwaashiisii iyo halabanna wuxuu ahaa nin khayr iyo wanaag iyo akhlaaq lagu yaqaano asaalixati samaxahu allah waraximah halkaasuu kusoo gebagabeeyey raxmat ullahi tacala caleyh ragga ka hadlayba waxaa ka mid ahaa imaam almaqhrisi raxmat ullahi tacala caleyh kitaabkiisa asuluuk limacrifati duwali اlmuluuk juska labaad safxada a boqol iyo lix iyo toddobaatan wa gayri dalik imam ibn alqayim raxmat ullahi tacala caleyh wakhtigaasuu dhintay imaamna kaiir uu noo tilmaamay maalin khamiis ah saddex iyo tobankii bishii rajab sanadkii ahaa toddoba boqol iyo kow iyo konton habeen cishaha aadaankiisii la marayo ayuu dhintay raxmat ullahi tacala caleyh maalintii ay khamiis ahayd raxmat ullahi tacala aleyh waktigaasaa naftu ay ka baxday cumrigiisuna wuxuu ahaa lixdan sano dhammaanna uu ku dhammaystay cilmi iyo cibaado ilaahay subxaanah wa tacaala waxaana lagu aasay magaalada dimishik meesha loo yaqaano baab sagiir dimishik ku taalla qubuuraheeda waxay u dhowdahay suuqa xumeydiya la yiraahda iyo masjid alumawiga halkaasay u dhowdahay albaabkeedu ku aasan yahay raxmat ullahi tacala caleyh albaabka laga galo dhankeeda bidixdu ku yaalaa halkaasuu ku aasan yahay hooyadiina halkaasay ku aasan tahay raxmat ullahi tacala caleyh halkaasay ku aasan tahay culimo badan baana ku aasan ahlulcilmi aada u tiro badan ayaa meeshaa ku aasan magaalada dimishkna saxaabo badan ayaa ku aasan oo abidar baa ku aasan oo hayri dalik rag badan baa ku aasan magaalada dimishk weyaan khaasatan ayay ku aasan yihiin wa ilaa haddii suuriya la yidhaahdo guud ahaan khaalid bnu waliid iyo rag badan baa ku aasan ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin ama baab sagiir meesha lagu magacaabo ibnulqayim halkaasuu ku duugan yahay waxayna u dhowdahay masjid alumuwiga iyo suuq alxumeydiya meesha loo yaqaano ee dowla alcuhmaaniya zamankeedii dhisnaa wagayri dalik halkaasuu ku aasan yahay raxmat ullahi tacala caleyh lixdan sano oo gow ayuuna jiray raxmat ullahi tacala caleyh haddaba halkan wuxuu kaga hadlayaa raxmat ullahi tacala caleyh sidaynu tilmaanay kitaabkiisa ihaafat lahfan fi masaa'id shayطaan qaybta u dambaysa wuxuu la hadlayaa masaa'id shayطaan xargihii shayطaanka iyo dabinadii shaydaanka dadka ku dhacay waxaa ka mid a yahuuddi iyo masiixiyiintii wuu la hadlayaa iyagii buu la hadlayaa raxmat ullahi tacala caleyh kitaab gooni uu alifayna way jiraan culimada islaamku gooni ahaan kutub ay kaga hadleen milalka iyo naxal way jirtaa hadday noqon lahayd diimihii kala duwanaa iyo madaahibtii kala duwanaa dadku ay qabeen ay kaga hadleen ibnu qayim isagu khaasatan qolooyinka masiixiyiinta ah iyo yahuudda kitaab uu alifay baa jiro oo la yirahda hidaayat alxayaara qolooyinkii wareersanaa hidaayadoodii waana kitaab aad iyo aad qayim u ah hortiina waxaa ka hadlay sheekh اiسlاm ibn taymiya raxmat ullahi tacala aleyh oo sheekhiisa ahaa aljawaab الصaxiix liman badla can diin اlmasiix aljawaab الصaxiix liman badla can diin اlmasiix hortoodna culimo islaamka ka hadlay sheekh ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin imaam xujaة اlislaam alghazali raxmat ullahi tacala caleyh masiixiyiinta kitaab ooga hadlay iyo dalaalkooda jira waxaa kaga horeeyey alimaam ninkii la oran jiray imaam alxaramayn raxmat ullahi tacala caleyh waxaa sidaasoo kale la mid ahaa imaamkii albaqalani raxmat ullahi tacala calayhim ajmaciin sidaasay ahaayeen kutub bay ka alifeen ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin waxaa in badan isaguna ka hadlay mujaladka koowaad iyo ka qayb ka mida iyo ka labaad khaasatan kaga hadlay imaam ibni xasm raxmat ullahi tacala aleyh kitaabkiisa alfasl fi lmilali walusuuli wاlnaxl uu kaga hadlaya mujaladka koowaad qeybta hore asxaabu lfalaasifa qadiimka ahayd ee yunaaniyiintii ama griiga hore iyo waxyaabahay aaminsanaayeen uma wuxuu ka hadlayaa yuhuudda uma bacda dalika mujaladka labaad wuxuu kaga hadlayaa yuhuudda iyo masiixiyiinta iyo diimahoodii ilaa la yidhaahdo ibn xasm raxmat ullahi tacala caleyh markuu ka hadlayo wuxuu ka badiyey qolooyinkii yuhuudda ahaa ee zamankaa noolaa iyo masiixiyiintii zamankaa noolayd siday diintooda u yaqaaneen si ka badan buu u yaqaaneen raxmat ullahi tacala caleyh ajmaciin culimada islaamka ibnu taymiyana waynu soo tilmaanay ibnu qayimna la mid buu ahaa wagayri dalika culimada wagayri dalika culimadu sidaasay ahaayeen sidaa darteeda haddaba culimada islaamku maadaama ay sidaa ahaayeen waxay ahayd difaacay difaacayaan diinta ilahi subxaanah wa tacaala qofku haddaba ma baran karayaa masalo kaloo meesha imanaysa weeyaane ma baran karayaa injiil iyo towreed si uu u difaaco islaamki waa masale meesha taallo weeyaan maxaa yeele culimada islaamku way akhriyeen iyo halkaa iyo waxaa isqabanaya xadiidkii nebiga calayh salaatu wasalaam cumar bna khadaab radi allahu tacala canhu wa ardaa maalintii uu nebiga calayh salaatu wasalaam ku dul akhriyey towreed ama injiil waxay ahaydba ee nebigu calayh salaatu wasalaam aada u xanaaqay ee midabkiisii isdoorsoomay ee cumar markii uu arkay nebiga alayh salatu slam uu midabkiisii doorsamay uu odhanaya radiitu biاllahi raba wbilislaami diina wbimuxamadi salى اllah alay slam nabiya warasuula ee nebigu alayh salaatu wasalaam uu odhanayey ma ilahi subxaana wa tacala xadiidkii dheeraa uu odhanayay hadduu nool yahay muusa ama hadduu nool yahay muuse iyo ciise lafdiga kale maa wasicahum ila itibaaci uma waasic noqoteen ilaa in aniga iraacan mooye oo macnuhu ay tahay diimahoodii in la nasakho diinta islaamka lagu nasakhay nacam qofka inuu hidaaye ka raadiyo xaqnimona u doonto kutubtooda ma banaana maxaa yeele ilaahay waa nasakhay subxaana wa tacaala walow haba ahaadeen siduu ilaahay u soo dejiyey subxaana wa tacaala injiil iyo towreed in hidaaye aad u raadsatid oo tiraahdeed xaq baan ka doonanaya ma banaana baatil weeyaan ma banaana iyadoo oo la bedelo la taxriifiyo la inxiraaf uu ku dhacay oo takyiir iyo tabdiilba uu ku dhacay yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi alle uu yihi subxaana wa tacaala maxaa yeelay meesha waxaa ka cad yuxarifuuna alkelima can mawaadicih in ay kitaabkooda in ka mid ah taxriif ku sameeyeen laakiin asalkii qayb ka mida weli waa ku jirtaa marka qofka inuu yidhaahda xaq baan u doonanayaa ma banaana laakiin sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala wajaadilhum bilatii hiya axsan alle siduu yidhi subxaana wa tacaala la dood oo tan xaqa ah in lagula doodo ya ahl اlkitaabi tacaalow ilى kelimati sawaءi baynana wa baynakum sida suurati ali cimraan rabbi ku tilmaamay wagayri dalik iyo meelaha la midka ah in lala hadlo oo lala niqaasho waa wax meesha ku jira weeyaan maxaa yeele wufuudii najraan bay kusoo degatay suuradda ayada ah siddeetankeeda aayadooda ugu horeeya weliba ali cimraan nebiga alayh salaatu wasalaam qolooyinkii masiixiyiinta uga yimid najraan bay ahaayeen nebiguna alayh salaatu wasalaam ilaahay aayaadkaasu kusoo dejiyey tabaaraka wa tacaala oo ah niqaashka iyagu waatay yihaahdeen ciise waa wiilka ilaahay rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadam haddaad idinku la yaabantihiin ciise inuu ilaahay abuuray aabba la'aan bal kan aan aabbiyo hooyaba lahayn toona arka isaga maxaad leedihiin kan haddaad tidhaahdeen aabba ma laho ilaahay baa dhalay oo waa wiilka ilaahay kan aan aabbiyo hooyo lahayn isaga maxaad leedahay waa mas'alo kaloo meesha taalla weeyaan khalqi badanoon aabbiyo hooyo lahayn ama aabba aanan lahayn ama hooyo aanan lahayn yaa ilaahay abuuray maxaad ku tilmaamaysaan xawa aabbe ilaahay subxaana wa tacaala aadam xaggiisa laga soo saaray aabbo un bay leedahay hooyo maba lahaba iyada maxaad leedihiin marka yaa dhale marka wagayri dalik marka niqaashka noocaas hadday xaqdoon yihiin waa bannaan tahay qofka muslimka ah ee leh waan baranayaana waa inuu usuushiisii iyo diintiisii yaqaano maxaa yeelay waxaa jirta in badan inay shubahaad la imanayaan nasaaradii iyo yahuud iyo masiixiyiin waxay yihiinba waxay la imanayaan shubahaad shubahaadka ayadaa meel aad oga baxda haddaynan jirin diintaadii bay wax u dhimaysaa ficlanna way dhacday fii xayaati الnabiyi salى اllahu alayh walih wasalam nicma الrijaalu antum markii lagu lahaa saxaabada ridwan اllahi tacala alayhim ajmaciin xadiidkii صaxiixaha nicma الrijaalu antum dad baad u nicmo leedihiin yahuuddaa ku tiri lowlaa waxa aad leedihiin ee ah lowla اllah wa muxamed ilaah iyo moxamed haddaynan ahayn nebiga calayh isalaatu wasalaam baa u jawaabay oo wuxuu yidhi waxaad tiraahdaan lowla allah uma kelimada uma ee tartiibta keenaysa ayuu nabigeena baray salawaatu ullahi wasalaamu calayh maca dalika nebiga calayh isalaatu wasalaam intay u yimaadaan yay wax weydiin jireen oo allah inoo sheegay subxaanah wa tacaala sababta ay ku soo degatay bayna ahayd alle markuu tilmaamayay subxaanah wa tacaala aayaddii fii suurati zumar aakhirkeeda ahayd ee ahaa wamaa qadaru llaha xaqa qadri ninkii yahuudiga ahay nebigu u yimi salawaatu اllah wasalaamu caleyh ina allaha yadacu اlaraadiina calaa dih wاsamaawaati calaa dih wاljibaala calaa dih wa ilaa gayri dalika xadiidka ah xadiid cabdullah bni mascuud radi allahu tacala canhu arda xadiidkii kale nebiga calayh salaatu wasalaam qolooyinkii abulqaasim nebiga calayh salaatu wasalaam ku lahaa waxaanu ku weydiinaynaa su'aalo nebi mooye cid kale aynan garanaynin wahaakada wahaakada idan qofka muslimka waa inuu usuushiisa ay u sugan tahay bilkitaabi wasunna uma bacda dalik hadduu barto diimahooda isagoo u baranaya difaaca alislaam laa ba'sa bacda dalik maxaa yeele shubahaadkooda in badan ayuu isku dayayaan fii majaal hadday noqon lahayd waagii ay xuruubta ka dhexaysay islaamka iyo masiixiyiinta ninkii naqfuur la ohan jiray malcuunka ahaa naqfuur ninkii la ohan jiray malcuunka ahaa gabay dheer oo uu leeyahay baa jirta boqol iyo toddobaatan beyd ah oo uu islaamka ku durayo oo nebi moxamed uu ku durayo oo uu ilaa iyo amiirkii zamankaa joogay ee khaliifada ahaa uu ku durayo khaliifkii cabaasiyiinta almuiic uu ku durayo culimadii islaamka ee zamanka ugu waaweyneyd baa difaacay ibnu xasm raxmat ullahi tacaala calayh waa difaacaya waxaa soo naqlinaya imaam ibn kahiir raxmat ullahi tacala aleh fi kitaabihi albidaaya wاnnihaaya waxaa soo naqlinayey sidoo kale oo tilmaamay imaam asubki raxmat ullahi tacala aleh fi kitaabihi طabaqaat ashaaficiyati اlkubraa sidoo kale waxaa tilmaamay imaam ibn casaakir ayaa tilmaamaya raggii difaacay waxaa ka mid ahaa ninkii la oran jiray alimaam abu bakr moxamed bn ismaaciil alqafaal ashaashi raxmat ullahi tacala calayh sheikhu shaaficiyati maa wara'a annahr maa wara'a nahri raggii ahaa ee shaaficiyada ahaa sheekhoodii waxaa tilmaamaya gebigiisana soo qaatay ninkii la ohan jiray imaam asubki raxmat ullahi tacala aleyh fi طabaqaati shaaficiyati اlkubraa halkaasuu ku soo arooriyey dhammaanteeda siday u dhannayd gebigiisii culimada islaamku markaa difaaca ay difaacayeen islaamka wuxuu ahaa zaban mid ay tilmaamaan oo kutubtooda ku tilmaamaan wagayri dalik imaam abu bakr albaqalani raxmat ullahi tacala calayh isagu waa macruuf weeyaan xitaa wuxuu leeyahay aqwaal iyo nukat aad iyo aad macruuf u ahaa zamankiisiibaa qolooyinkii katholiga ahaa ee masiixiyiinta ahaa ninkii u haystay ee sheekha u ahaa baa yimid sida hadda boobkan oo kale ah markaasuu wuxuu weydiiyey markuu u yimid ayuu wuxuu ku yidhi isagoo odhanaya laba su-aaladood bay ahaayeen ama laba mar bay ahayd markaasuu wuxuu ku yidhi imaam albaqlani raxmat ullahi tacala caleyh carruurtii iyo xaaskii ka warran buu ku yidhi qolinka katholiga sidaa taqaanaana ma guursadaan qofku hadduu kiniisadda galo ma guursado oo waxay leeyiin annagu waa tahirannahay imaam abi bakr albaqlani raxmat ullahi tacala caleyh ninkii odayga ahaa ee wafdi ahaan ugu yimid dowla islaamiya ayuu su-aashii weydiiye oo wuxuu yidhi reerkaagii carruurtaadii ka war markaasuu aad u xanaaqay oo wuxuu yidhi ninkan culamadiinna ah waa maxay wuxuu ku hadlayay wuu og yahay inaan annagu haddaanu masiixiya nahay oo katholig an nahay aanan guursanin oo aanu ka tahiran nahay waxaas shahawaadka ah haddana wuxuu leeyahay reerkii iyo carruurtii ka waran oo weliba ninkii culammada u ahaa ee odayga u ahaa waana si xun baana loo jaa'ifaynaya na loo aflagaadaynaya markaasu wuxuu yidhi waxaan ku weydiinayaa idinku waxaad tiraahdeen ciise waa wiilkii ilaahay ilaahay baad wiil iyo xaas u yeesheene adiga maxaad u yeelan weysay buu yidhi bani aadamka ah waa su-aal fii maxalliha ah ku kalaas isna sidaasoo kale uu la kulmay markaasuu wuxuu yidhi maanta imaam albaqalani raxmat ullahi tacaala calayh waxbaan weydiinayaa wuxuu ku yidhi nebigiinu xaaskiisii inay zinaysatay baa lagu sheegay caaisha oola jeeda radi allahu tacala canha fii suurati nuurna ilaahay ku nasahay subxaanah wa tacaala fii suurati nuur ilaahay ku nasahay subxaana wa tacala alayibaatu lilayibiina walayibuuna lilayibaat ulaa'ika mubara'uuna mima yaquluun waa ilahay waa ka beriyeelay subxaana wa tacaala qofkii bacda dalika ummina caaisha ku tuhma kaafir biاllahi اlcaظiim weeyaan maxaa yeelay qur'aanka ilaahay ku nasahay subxaana wa tacaala waa qof qur'aankii beeniyey weeyaan markaasuu wuxuu yidhi ka warran nebigiina xaaskiisa waxaa lagu sheegay oo lagu tuhmay inay zinaysatee ka warran imaamu abu bakr albaqlani raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu yidhi hadday sidaa tahay labay ahaayeeno midi ilmo ma dhalin midina ilmay dhashee ka warran adigu wuxuu ola jeedaa haddaad nebigeenna xaaskiisii aada leedahay zinaa lagu tuhmay ilmo ma dhalin ilaahayna waa nasahay subxana wa tacala kitaabkiisa laakiin idinku nebi ciise hooyadii inay zinaysataa la sheego ilmayna dhashee maxaa ku jawaabaysaan buu yidhi inan yahuudi waxay aaminsan tahay inay umina maryam ay ahayd raxmat ullahi tacaala calayha inay zaaniye ahayd ciisena uu ahaa waladu zina sidaasay yahuudi aaminsantahay maxaa kuga jawaabaysaan buu yidhi arrintaa aabbana ma lehe jawaab ma leh haddaba culimada islaamku marka difaacoodu wuxuu ahaa inan adyaantani waxay isku dayayaan in ay xoojiyaan diimahoodii diinta islaamkana ay shubahaad la yimaadaan mila dalika waxaa ka mid ahaa abi cubayd ninkii la ohan jiray alondolsi raxmat اllahi tacala aley kitaab buu leeyahay qarnigii lixaad buu ahaa uu kaga jawaabayo su-aalo waagii dowla ondolosiya ay soo daciiftay bay ahayd ay isku dayeen in ay shubahaad badan ay dadka islaamka a ku furaan uu ku difaacaya raxmat اllahi tacala aleyh culimo badan baa tilmaamaya ibn khayr alashbili iyo wagayri dalik haddaad faharsadiisi dib ugu laabatid kutub badan uu tilmaamaya jirto sidaynu soo tilmaanay ibn xasm raxmat اllahi tacaala caleyh aad iyo aad buu u yaqaanay ilaa culammadii yahuudeed iyo nasaarada ahaa ee zamanka noolaa uu ka badiyey raxmat اllahi tacala caleyh marka hadduu qofku yaqaano diintiisii islaamka ahayd inuu markaa dabadeed yahuud iyo nasaara diimahoodii fiiriyo laa ba'sa bidalik laakiin isagoon diintiisa aqoonin inuu yidhaahdo yahuud iyo masiixiye kutubtoodaan akhrinaya ma bannaano culamada islaamkuna waa diideen oo wuxuu ku dhacayaa nahyigii nebiga salawaatu llahi wasalaamu caleyh nahyigii nebigu ku dhacaya salawaatu llahi wasalaamu caleyh sidaa darteeda culimada islaamku kaga hadleen kutubna u alifeen sheekh alislaam ibna taymiya raxmat اllahi tacala caleyh kitaabkiisa qofka dib ugu laabtaa wuxuu fahmayaa macnaha yahuud iyo masiixiyiin waxay yihiin oo ah aljawaab الصaxiix liman badla can diin اlmasix waa afar juz weeyaan laba mujalladood aad u waaweyn marka taxqiiq lagu sameeyana waa lix juz weeyaan lix mujalad oo waaweyn weeyaan raxmat اllahi tacala caleyh ou kaga hadlayo shubahaadkooda oo dhan imaam naqayimna raxmat اllahi tacala aleyh kitaabu uu kaga hadlaya hidaayat اlxayaara sida aynu tilmaanay wagayri dalika min alculamaa wagayri dalika min alculamaa idan haddaba ka zuuli maayaan khaasatan yahuud iyo masiixiya in ay weerar ku yihiin islaamka inay weerar ku yihiin islaamka oy shubahaad u raadinayaan oy daldaloollo u raadinayaan wagayri dalik meel walba lagaa soo gelayo haddaadan diintaada baranin marka waxaa imanaysa gordhow inaad adna diintaadii ka takhallustid wakhaasatan qofka hadduu yidhaahdo iyagaan isku dayayaa inaan la doodo iyo wixii la mid a ilaanu aragnay zamankeenna qolooyin axaadiistii nebiga calayhi isalaatu wasalaam inkiraya oo marka la yidhi aanu weydiinaanu ku neeray war maxaa kugu dhacay ood axaadiistan u inkirsan tahay axaadiis fii saxiixi muslim ku sugan wagayri dalik oon la niqaashnay waxay ku leeyihiin maxaa yeelay qolooyinka yahuudeed markaan la niqaashayo ayaa waxay leeyihiin xadiidka isaga ah maxaa yeeley diintiina discrimination baa ku jira xadiintii cunsuri baa ku jira xadiidtii diintiina waxaa ku jira nooca iyo nooca taana waxay imanaysaa qofka hadduusan diintiisa garanaynin in ay markaasi inkiro u yidhaahdo xadiidkani nusuusta qur-aanku ka hor imanaya xadiidkani qoladan inay islaamaan buu ka hor imanaya ilaa uu inkirayba ninka aan tilmaamayo jannada iyo naartii maanta in ay jiraan qofkana ilaahay inuu qadaray janno iyo naar inuu galaba oo wuxuu ku leeyahay ilaahay subxaanah wa tacaala he didn't decided yet ilahay qofka janno iyo naar wuxuu geli lahaa maba go-aansaninba war maxaa kugu dhacayo sida aad u leedahay wuxuu yidhi qolooyinka yahuud iyo masiixiye markaan la doodayo waxay leeyihiin haddiiba ilaahay ii qadaray inaan naar gelayo maxaa iga rabtaa aniga marka waa inaan wax u sheegaa maxay noqotay wuxuu u sheegaya waxay noqotay inuu alqada walqadar oo dhan inkiro qadariye maxdi aan noqdo marka oo uu yidhaahdo ilaahay waxbaba ma qadarinba subxaana wa tacaala waxayna noqotay diintiisii inuusan waxba ka garanaynin sheekh alislaam ibna taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh gabay buu leeyahay raxmat ullahi tacaala caleyh wuu kaga jawaabaya nin sidaasoo kale su-aashaa soo weydiiyey waana macruuf weeyaan qadarka qofka inkira raxmat ullahi tacala caleyh uu kaga jawaabaya nin yidhi anigu haddaan sidaa ahay oo ilaahay ii qadaray subxaana wa tacala maxaad igu gelaysaan sheekh alislaam ibna taymiya ciladihiisii oo dhan buu tilmaamay raxmat ullahi tacala caleyh maxaa yeelay meesha uu ka daadegayuu garanaya meeshuu ka biyo cabsan yahayna waa garanaya shubahaadkiisa meeshay u socdaanna waa garanaya raxmat ullahi tacala caleyh marka qofka hadduunan diintiisii garanaynin dhib bay u tahay sidaa darteeda gabaygan isagaa waa lix iyo labaatan bayd weeyaan imaam naqayim raxmat ullahi tacala caleyh uu kaga hadlayo masiixiyadii su-aalna ku weydiinayo taas oo sahlan oo qofka muslimka ah ay tahay su-aasha iyada ah wax fudud qof kastoo masiixi haddaad weydiisan uusan jawaab u heli karaynin maxaa yeele waa su-aal fudud weeyaano qof walba masiixi a dusha u saaran raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu odhanaya acubaada almasiixi lana su'aalu nuriidu jawaabahu minman wacaahu cubaada almasiixow waroy kuwan caabudaya masiixow lana su'aalun haddaanu nahay islaam su-aal baanu idin weydiinaynaa su-aasha iyadaana nuriidu waxaanu ka doonaynaa jawaabahu jawaabteeda miman wacaahu mid allaaliya midkii cilmi u lahay idinka idinka mid ah kaa doontaan soo doorta su-aalahani waa su-aalo aanu weydiinayno masiixiya qolooyinka masiixiyada ah danna kama lihin ama culimmadiinna ha ka jawaabeen ama caamadiinna ha ka jawaabeen su-aalahan nooga jawaaba annaga islaam haddaan nahay waa qeyb ka mid a waxay rumaysnaayeen iyo diimahoodii weeyaan cubaad almasiix baa la yidhi iyagu masiix bay caabudaan nacam masiix bay caabudaan maxaa yeelay ittakhaduu axbaarahum warhubaanahum arbaaba min duuni illahi ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala waxay caabudeen axbaartoodii iyo ruhbaantoodii waa yuhuuddana waxay caabuday culamadoodii oo ahaa axbaartii kuwan rabayga maanta loo yaqaano masiixiyiintuna waxay caabudeen ruhbaantoodii oo maanta ah kuwan iyagu kiniisadaha fadhiya ninkii la ohan jiray cadiy bni xaatim ee saxaabiga ahaa masiixi buu ahaa waagii hore ayaa wuxuu yidhi rasuulka allow ma aanan caabudin annaga rasuulkaa u jawaabay xadiidkii fi saxiixayn ku sugnaa wuxuu odhanayay waxay xalaal weye idin dhahaan soo xalaal weye ma idin dhihi jirin haa waxay xaaraam weye idin dhahaanna soo xaraam weye ma idin oran jirin haa walow yiisan ilaahay xalaalba ka dhigin ama xaraam ka dhigin haa haddaba cibaadada la sheegaya maxay tahay cibaadada la sheegaya maxay tahay haddaba haddayna taa ahayn idan haddaba meeshaasi macnuhu waxa weeyaan haddayba culimmadoodii caabudeen nebi ciisena warkiisa baa daa isagu maxaa yeelay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu halaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiin inay kaafirin yihiin ilahay baa inoo tilmaamay subxaana wa tacaala waxay caabudeenna waa nebi ciise weeyaan ama hooyadii weeyaan ama ruux اlqudus weeyaan waxay ahaataba waxay ku tilmaamaan iyagu acubaad almasiixi lana su'aalu war hoy kuwan caabuday masiixa lana su'aalun haddaanu nahay ahla alislaam su'aal baanu leenahay nuriidu jawaabahu jawaabtiisu aanu ka doonayno minman wacaahu mid allaaliya midkii weeleeyey qolooyinkan masiixiyada ah ee iyagu weliba ducaadooda ah in adiga ay wax ku gaarsiiyaan waa rabaan laakiin inay adiga wax kaa qaataan ma rabaan inta badan weli qolooyinkan ay yidhaahdaan ma la kulantay jehova witnesska waa qayb ka mida masiixiyiinta oo weliba madaahibtii mutaakhirka ayada zaman kale la abuuray weeyaan ee dambeysay meelaha qaarkoodna waa kaga saxsan yihiin madahib madaahibta kale ibn qayim raxmat اllahi tacala aleyh markuu ka hadlayay kitaabkiisa hidaayat alxayaara wuxuu odhanayay ma jirto kiniisad masiixi ah oo masiixiyiinta ah ilaa kiniisadda kale waa khilaafsan tahay wax badan oo ka mid ah annagu ahlu lislaam haddaynu nahay usuusha ahlu sunna waljamaca usuusha waa ka midaysanta usuusha waxaa loola jeeda waxaa weeyaan usuul alcaqiida madaahib wuxuu doona ha ahaado ama shaaficiye ha ahaado ama xanaabila ha ahaado ama xanafiye ha ahaado ama maalikiye ha ahaado waxa loo yaqaano usuul alcaqiida ama usuul aldiin ama la yidhaahdo tawxiidka waxa la yidhahdo waa ka midaysan yihin maxaa yeele aimadii afarta ahayd hal shay bay rumaysnaayeen caqiidadoodana waa tal inoo soo naqliyeen oo aragnay caqiidatu taxaawiyada imaam ataxaawi abi waa madhab abi xaniifa weeyaan haddana madaahibta kale oo dhan wax sharxa iyo wax daraaseeya waa leeyihiin dhammaan usuusha xagga madhabka ah waa laga midaysan yahay xagga usuulu diinka laakiin wuxuu odhanaya ibnu qayim raxmat ullahi tacaala caleyh qolooyinka masiixiyiinta la yidhaahdo kiniisad walba waxay aaminsan tahay waa ka duwan tahay kiniisadda kale laga yaabo waxaa keliya midaynaya qaarkood in ay tahay nebi ciise inuu yahay wiilkii ilaah iyana waynu u tegi doonaa kelimada ayada iyo baibalkoodii waxa kaga sugan iyo wixii la mid ah kiniisad walba waa ka duwan tahay kiniisadda kale ibnu qayim markuu ka hadlayay raxmat ullahi tacala aleyh fi kitaabkiisa ikaahat lahfank ayuu wuxuu ohanayay qolooyinka yuhuudda ah mid walba oo yimaado oo xabri ah waa qolooyinka rabayda ah wuxuu damcaa in uu noqdo qowlkiisa mid la qaato sidaa darteed waa inuu la yimaadaa tashadud maxaa yeele waa wuxuu ilahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala xagga tashadudka ah mid walba markuu wax adkeeyo markaasaa la leeyay kanaa xaqa haysta markuu wax adkeeyo kanaa xaqa haysta qolooyinkanna mid walba oo wax tasaahul la yimaada kaasay dabagalaan oo iyaguna sheekh ka dhigtaan kuwanna fudayd baa lagu yaqaanaa oo lagu ibtileeyey diinta ilaahay subxaana wa tacaala sida ay oga soo sii baxayaan maalin wa maalinta ka dambaysa qolooyinkan inay wax sii adkeeyaan baa lagu yaqaanaa islaamku laakiin wasat weeyaan wakadalika jacalnaakum ummata wasata litakunuu shuhadaa cala annaas wayakuna arasuulu calaykum shahiidan sida alle subxaana wa tacala aayadihii kala duduwanaa ee qur-aanka kariimka uu ku tilmaamay ummatan wasata acubaad almasiixi lana su'aalun war hoy kuwan caabuday masiixow lana su'aalun su'aal baanu idin leenahay nuriidu jawaabahu jawaabtiisu aanu ka doonayno minman wacaahu mid allaaliya midkii weelayey oo waa maxay su-aasha waxa ugu horeeya dhowr su-aaladood weeyaan khaasatan su-aasha uu weydiinaya waxa weeyaan idaa maata alilaahu bisunci qowmin amaatuuhu famaa hada alilaahu waxaad rumaysantihiin nebi ciise inuu ilaah yahay inan ilaahay iyo ciise iyo ruux alqudus saddexdaa weeyaan iyagu waxay aaminsan yihiin halaadu halaaa weeyaan saddex kii sadexeeye weeyaan ilaahay xaggiisa oo ilaahii khaaliqa ahaa subxaana wa tacaala iyo nebi ciise oo ahaa wiilkii ilaahay iyo ruux alqudus saddexdaa weeyaan idan saddex ilaah weeyaan ثلاثة في waaxid waaxid fi ثaلaaثa weeyaan halku waa saddex saddexduna waa hal ilmaha yar ee fasalka ugu horeeya ee xisaabta la baray haddii aad ku tiraahdid hal wuxuu la mid yahay saddex saddexna waxay la mid tahay hal kama yeelayo maxaa yeelay kow labo saddex weeyaan saddexdu waa hal oo saddex mar la isku daray hal lagu daray hal lagu daray hal baa waxay noqonaysaa saddex saddex la mid noqon kari maayo hal caqliyan mantiq ahaan marka la yidhaahdo iyo sharciyan toona suurtagal uma ah laakiin iyagu waxay aaminsan yihiin allah iyo ruuxu اlqudus iyo ciise saddexduba waa isku hal xabo halkaa xabana saddexdaa weeyaan marka nebi ciise raxmat ullahi taala radi alayhi wala nabiyina asalaatu wasalaam hadduu sidaa ahaa wuxuu leyahy ibn qayim raxmat ullahi tacaala alayh ida maata alilaahu bisunci qowmin hadduu ilaahay dhintay subxaana wa tacaala qowm waxa ay sameeyeen darteeda ida maata alilaahu hadduu ilaahay dhintay sida aad sheeganaysaan oo qabri la geliyey oo la aasay bisunci qowmin qowm waxay sameeyeen oo waayo waa yuhuud weeyaan saad idinku sheeganaysaan in alla alle wuxuuna yidhi annaga subxaana wa tacaala wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walakin shubbiha lahu inay diintu ka saxsan tahay diinteenna waxaa kuugu daliil nebi ciise lamana dilin mana aynan salbininoo waxaan saliibka iyo macatabka ku yaalla iyo karooskan ma aha nebi ciise laakiin shubbiha lahum ilaahay subxaana wa tacaala ku kalo u ekaysiiyey kii yahuudeed ee nebi ciise xaasidka ku ahaa ee yahuudaa la ohan jiray ee isagu yidhi anaa idin soo tusaya meeshuu joogo kaalaya dila yahuuday ayaa ilahay u ekeysiiyey subxaana wa tacaala isagiina waa la rafciyey nebi ciise hadhow bay isagii arkeenoo waa qabteen waa dileen iyagu masiixiyiintu waxay sheeganayaan wax la dilay nebi ciise inuu yahay ilaahini waa la dilay soo maaha marka idaa maata alilaahu haddii ilaahay dhintay sida aad sheeganaysaan bisunci qowmin dad waxay sameeyeen uu la dhintay amaatuuhu markaana ay ka takhalluseen oy dileenba famaa hada alilaahu war ilaah muxuu yahay talo ilaahay la dilay oo laga takhallusay muxuu yahay mushrikiintii baa waxay ahaayeen kuwa asnaam caabuda kuwa asnaam caabuda nin ka mid ah way badnaayeeno saxaabi noqday waagii dambe reer madiinana ahaa camr la ohan jiray baa wuxuu yidhi sanan baan lahaa waan hagaajiyey waan qurxiyey gurigu yaallay mucaadi bnu jabal radi allahu tacaala canhu wa ardaa ayaa ka mid ah ragga odayaasha ahaa ee ninkaasi ay adeerka u ahaa mucaadi bnu jabalna waa soo islaamay odaygan reerka sanamkan uu caabudayaa dhibay waa qaadeenoo marba si bay yeelaan camr bnu jamuux sanamkaa isagaas marba si baa la yeelaa maalintii dambe waa qaadeenoo qashinkaa lagu soo tuuray wuxuu raadiyo oo raadiyo oo raadiyo ilaahu caabudayo qashinkii dhex yaalla u tegey malaha gudaafadaa la dhigayna eyihii iyo dawacad iyo wixii la midana ay ku kaadiyeen markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi in badan baa ku rafaaday horta raadintaada qashinkanna waa lagu dhigay laguguna kaadi waxna iska celin weysay cibaadadaadu maxay ii taraysaa marka aniga su-aashii baa waxay ku dhalisay inuu soo islaamo marka waxay ku dhalisay inuu soo islaamo bal adigu ilaah inaad caabudayso ee la qabtay ee sida aad sheeganaysid karooskaa lagu xiray iyo saliibkii ee gacmihii laga qodbay ee lugihii laga muday ee madaxii laga taagay qodxaha iyo wixii la midka ah ee sidaa ku rafaaday ee silca loo dilay ee sidaa ku dhintay ee qabri la geliyey ilaah isagaa talow muxuu yahay marka yani wax caqligu u diidaya weeyaan wax caqligu diidaya weeyaan diin intaadan la aadinba maxaa yaele haddaad tirahdid waxaan waa been qofka kaama yeelayo laakiin marka aa weydiisid oo tirahdid nebi ciise aad rumaysan tahay waa la dilay soo maaha ha waa ilaahay soo maaha waa wiilka ilaahay soo maaha haddaba ilaahan la dilay muxuu yahay ilaahan la dilay ee kow laga siiyey muxuu yahay isagu en waxba iska celin karaynin awood lahayn tabar lahayn yacaan iska dhihi karaynin qofka bini aadamkaa rafanaya weliba oo qofka marka qofka uu dhibaato gaarsiiyo ee la yidhahdo waa lagu dilayaa waa rafanayaa kol wax geystaba waxbuu geysanayaa isaguna kol wax geystaba cadowgiisii ku soo socda waxbuu u geysanayaa gacan u qaadiyaa halgaad la gaariyaa wax ku dhufaya waxay ahaataba idaa maata alilaahu hadduu ilaahay dhintay bisunci qowmin dad waxay sameeyeen uu ku dhintay oo ah karooska ay saareen oo gacmihii ay ka qodbeen oo lugihii laga taagay oo halkaa luqunta laga taagay oo sidaa silica qodax baa madaxa loo geliya la yidhaahdaa sawirada iyagu ay haystaane amaatuuhu markaa sidaa oo ay ku dileen fama hada alilaahu ilaaha muxuu yahay waa su-aala ilaahaasi muxuu yahay laba mid weeyaan iyagaa waxay yidhaahdeen wiilkii ilaahay subxaanah wa tacaala dhulkan wixii ku noolaa buu dembi dhaaf la damcay sidaa darteeda wiilkiisuu soo diray wiilkiisii baa la deldelay oo la dilay silacaasaa loo dilay dadkiina xanuunkii wiilkiisii gaaray buu ugu dhaafay bal caqligaa isagu ka war xanuunkii wiilkiisii soo gaaray yuu ilaahay dembigoodii ku dhaafay ilaahay waa loo gefay subxaanah wa tacaala maxaa yeelay wiilkiisii madiga ahaa waa laga dilay qolooyinkii dilayna waa ka argudan waaye dembigoodiina waaba dhaafayba iskaba dhaaf inuu ka argutee dembigoodiibuuba dhaafayba warkaa isagaa ka war wiil wiilka aad dhashay ee aan keliga kugu ahayn eed ubad badan la dhashay weliba ilmo badan markaad leedahay ee mid ka mida qof intuu u yimaado weliba silaca u dilo maxaad suuradaysanaysaa eed ka adag tahay weliba dadkaa sidaa yeelay wiilkaaga adoon dawladna la aadin meel kalena la doonanin kow baad ka siinaysaa siduu u dilaya si kaxun baad u dilaysaa lugihii baa laga lagu muday masaamiir gacmihii baa masaamiir lagu muday korkiisii baa sidaa loo galay sidaasaa loo dilay wiilkiisii inaan wiil kaloo ilaahay ay u nisbeeyaanna ma jire gablan buu ahaa maha soo maha markaa madi buu ku ahaa gablan buu noqday soo maha markaa idaa maata alilaahu haddii ilaahay dhintay bisunci qowmin dad waxay sameeyeen oo amaatuuhu ay ka takhalluseen oy dileen famaa hada alilaahu ilaaha isagaa muxuu noqonayaa wahal ardaahu maa naaluuhu minhu fabushraahum idaa naaluu ridaahu laba mid weeyaan marka wahal ardaahu raalli miyuu ku noqday maa naaluu minhu waxaan ay gaarsiiyeen wiilkiisii ama ilaahan ay dileen inaan ciiseba naftirkiisu ilah baad u haysateene dhibkan isagaay u geysteen raalli miyuu ku noqday ciise fabushraahum bishaaraa u sugnaatay idaa naaluu hadday sidaa ku gaareen ridaahu raalli ahaanshihiisa inay gacmihii ka mudaan oo lugihii ka mudaan oy madaxii ka mudaan ay sidaa weliba bahalka karooska iyo istilaabta ay suraan oo sidaasi nafta kaga dhacdo oy sidaasi nafta kaga dhacdo hadduuba raalli ku noqday ilaahiinnii fabushraahum bishaaraaba u sugnaatay qolooyinkii yahuudeed idaa naaluu haddayba sidaa ku gaareen ridaahu raalli ahaanshihiisa wa in sakhid hadduu ka carooday alladii kii facaluuhu ay sameeyeen fiihi isagii ay ku sameeyeen nebi ciise nebi ciise ilaahay weeyaan soo maaha saad idinku qiranaysaan haa waa la soo qabtay gacmihii baa laga muday lugihii baa laga muday madaxii baa laga taagay musbaarka weyn sidaasaa loo suray naftii silacaasay oga baxday in qofka haddii la soo qabto madaxa laga gooya mar keliya ama isagoon ku arkaynin seef intaad soo qaadata aad giirka aad ka goyso markaasi waxay noqonaysaa qofkii mar keliya ad ka takhallustay laakiin silaca u dhintay fiiri gacmihii baa laga muday lugihii baa laga muday dhuuntii baa laga taagay kow naftii saasay oga baxday silca ah haddaad tiraahdaan isagaa raalli ku ahaa fabushraahum idaa naaluu ridaahu haddaad tiraahdaan wuu carooday arrintaa wain sakhid hadduu ka carooday wain sakhita aladii facaluuhu fiihi faquwatuhum idan awhad quwaahu haddii aad tiraahdaan wuu ka carooday oo raalli kuma noqonin alladii kii facaluuhu ay sameeyeen fiihi isaga ay ku sameeyeen xaggiisii ay ku sameeyeen ma istilaabtaa ay sureen gacmihii ay ka qodbeen lugihii ay ka qodbeen dhuuntii ay ka taageen musbaarka weyn sidaa ay u sameeyeen haddaad tiraahdaan raalli buu ku noqday fabushraahum idan haddii aad tiraahdaan wuu ka carooday muxuu isaga celin waayey hadduu ka carooday ilaahay buu ahaa wiilkii ilaahay buu ahaa muxuu isaga celin waayey taasi waxay keenaysaa sababtii isaga celin waayey faquwatuhum idan awhad quwaahum xooggoodii iyo awooddoodii ba idan wakhtigaasi awhad quwaahu awooddiisiiba ka xoog badatay iska celin waaye soo maa way ka awood bateen soo maa ilaahay laga xoog badan yahaad markaa caabudaysa haddaba yuud muxuu isaga celin waaye laba mid un weeyaan inuu raalli ka noqday sidaa oo markaasi iyagii ay noqdeen kuwa raalli ahaanshihiisii gaaray wiilka ilaahay oo la dilo ama ilaahay oo la dilo sidaasay raalli ahaansho ku gaareen ooyan ahayn inuu inuu ka carooday oo markaasi awooddoodii ay ka awood badatay awooddiisii oo iska celin waaye isaga idan haddaba ilaah aad caabudaysaan ama ilaaha wiilkiisa aad caabudaysaan labadaba awood ma leh labadaba midna awood ma leh maxaa yeelay wiilkiisiibuu ku dhowrtay oo ka celin kari waaye cadowgiisii labadaa mid weeyaan maxaad leedihiin su-aal weeyaan la weydiinayo wain sakhita haddaad tidhaahdaan wuu ka carooday alladii kii facaluuhu ay sameeyeen yahuudi fiihi isaga ay ku sameeyeen xaggiisa faquwatuhum awooddoodii iyo quwadoodii iyo xooggoodii xeeshoodii dagaalkii ay la galeen idan awhad quwaahu quwadii isaga uu lahaa ama ilaahay uu lahaa ama wiilkiisu uu lahaa ee ilaahay weeyaan isaguna siday aaminsan yihiine ayaa ka xoog badatay quwadiisi idan jawaab waa in laga helo weeyaan su-aalo kaluu daba dhigaya raxmat ullahi tacaala calayh whal baqiya alwujuudu bila ilaahin samiicin yastajiibu liman dacaahu su-aalahaasuu daba dhigi doonaa in sha allah darsiga berri baynu ka soo qaadanayna wallahu subxaana wa tacaala aclam